heerkan oo ka kooban lix iyo afartan qodob ayaa ah kii u horreeyey ee gaar u ah falalka la xidhiira kufsiga iyo tacadiyada ka dhanka ah haweenka waxaanu siyaabo kala duwan uga hadlayaa hababka loo wajahayo xukumada la xidhiidha dembiilayaasha gala falalka kufsiga heerkan ay hormood ka ahaayeen daneeyayaal ay ka mid yihiin wasaaradda shaqogelinta iyo arrimaha bulshada somalilan guddida arrimaha bulshada ee golaha wakiilada iyo sidoo kale ururada bulshada ay ka mid yihiin dallada nagaad ayaa qaatay muddo dheer sida ay v o a u sheegtay agaasimaha fulinta ee dallada haweenka ee nagaad nafiise yuusuf maxamed horta aad baan kuugu mahad celinayaa barkhadow xilli dambaanu doonaynay inaanu xeerkan u dabaaldegno markuu dhammaystirma laakiin maadaama aad iigu timi xafiiskaygii xeerkani wuxuu muxuu ahaayey socday ilaa laba kun iyo koob iyo tobankii wuxuu soo maray marxalado dheer laakiin waanu ku faraxsannay in maanta la ansixiyey ujeedooyinka ka dambeeyey inaan xeerkan hellaana waxay ahayd maadaama cilmi baadhis badan ururada ku howlan ee nagaadna ku jirto ay ka sameeyeen baahidii bulsho ee cilmi baadhisaha ka soo baxday iyo broblemanadii halkaa ka yimi awgeed ayuu ayay ahayd in laga hari waayo muddadaa intaa la-eg si uu xeerkaasi u ansaxo xeerkan waxa uu gaar diiradda u saarayaa kufsiga iyo tacadiyada la xidhiidha waxaana si cad u qeexayaa hababka loo maraya dacweynta iyo ka garnaqista sharci ee dacwadaha kufsiga la xidhiidha sida uu sheegayo garyaqaan guuleed axmed jaamac xeerkan waa xeer casri oo u gaara kufsiga oo halkan marka hore hal qodob xeerka ciqaabta ku jira keliya oo halkan waa xeer dhan oo qodobo badan leh oo ka hadlaya dembiga qofka geysta sii kala saaraya noocyada kufsiga ee dhaca ka wadareerka waa ciqaabtiisa waa dheeraad qofka caruur ama qof miirkiisu aanu dhammayn dib usii geysta waa ka badan tahay qofka abduuba way ka badan tahay marka noocyada kala duwan ee kufsiga qofka biniaadamka geysan karo iyo ciqaabahoodoo kala jaad laga dhigo lana adkeeya ayuu xeerkan dhigaya wuxuu sidoo kale si cad xeerkan u mamnuucaya in qaabaan maxkamada iyo garsoorka dalka ah aan ahayn in loo galo oo lagu xaliyo oo wadahadal laga galo
dhowaanahan waxaa somalilan ka jiray falal loo yaqaano kufsi wadareed taasoo macnaheedu tahay in dembiga kufsiga lagu galo wadar ama tiro qof ka badane ay ku kacdo fal kufsi ah haddaba xeerkani aan weli hanaankiisa sharci dhammaystirmin sidee ayuu arrintaasi u wajahayaa muxuuse ka xukumayaa waa kan mar kale guuleed dhammaantood wada xukumaya qodob gaaran uu ka dhigaya berigood kufsi wadareedka dembi kamaynaan lahayn wuxuu la mid ahaa kufsiga kaloo kale dhammaantoodna waa la xukumaya caqaab ka badan qofka keliga kufsi galana wuu saaraya marka waxyaabaha sii cusleeya kufsiga dembiga ciqaabtana kordhiya ayuu ka mid noqonaya waana dhibaatooyinka xeerkan wuxuu ku wanaagsan yahay waxtar weyn ku keenaya wuxuu ka jawaabayaa dhibaatooyinkii dhowr iyo labaatankii sana u dambeeyey la bartay ee somalilan ka jira gaarka u noqday ee ka soo baxay colaadaha iyo dagaaladii iyo faqrigaba keenayaan ayuu ka jawaabaya marka runtii waa xeer wanaagsan dhowr iyo labaatan sannadood buu qofka ku mutaysan karaa xabsiga hadduu kufsi wadareed geysto oo waxa qof ka badan ay xoog u sheegtaan qof dumara inkastoo ay maxkamaduhu ka garnaqi jireen dacwadaha la xidhiidha falalkan haddana inta badan waxaa kiisaska la xidhiidha kufsigu ay ahaayeen ay ka garnaqaan madax dhaqameed taas oo lagu xallin jiray mararka qaarkood hab iyo nidaam aan raali gelin dhibanaha iyo qoyskoodaba waxaana lagu dhammayn jiray hab dhaqameed haddaba xeerkani muxuu arrintaasi u arkaa cidda isku dayda ama samaysa inay wada hadal iyo si dhexdhexaada kufsi ku geysta iyaga laftigooda xidhmayo ciqaab lagu soogaya xabsi la gelin karaya markii hore taasi may jirin laakiin hadda iyagii baa xidhmaya taasina waxaan rajaynaynaa inay keento in dadkii iyadoo dad dulmani ay jiraan arrintaa dibadda ku xalili jir inay baqdaan oo siaadan dowladdu waa idin xirxiraysaa marka xeerkan la ansixiyo marka meelaha cusub ee wanaaga badan leh ee xeerkani soo kordhiyay bay runtii kamid ayay ka mid noqonaysa wuxuu xoojinaya laamaha dowladda wuxuu siinaya awood fara badan wuxuu ka sheekaynaya qaabkii dacwadaha u baari karaan iyo cidda loo soo warbixin karoba geesta kale madax dhaqameedku sidee ayay u arkaan xeerkan iyo xukunka waajibinaya ee la xidhiidha inaan hab wadaxaajood ah lagu dhammayn karin kiis kufsi khuseeya waa kan caaqil maxamed xirsi faarax oo arrintaasi aan weydiiyey ninka dhaqanka ah labadii kun iyo lixdii ayaannu ambasador ku jirnay waxaanu gaarnay qaraar odhanaya ninka dhaqanka ah ee ka qayb gala arrinkaa tacadiga iyo kufsigaa lagu samaynaya hablaha ninka ka qayb gala inaanu ayn annagana matilin xeeraalinta guudna macnihii kiis arrintaasi la socda waan waanka gale ka qayb gala inaanu ka qayb galo waanu mamnuucnay maxay had sababta u geli jirteen markii hore barkhadle waxaanu u geli jiray berigii hore qof qulaa wax kufsan jiray qabaa'ilkaanu kaleyin magaranaysa dee sharciyadina may jirin laakiin iminka waxa weeye dhowr iyo toban inan ayaa inan qura kufsanaya meel allaaliya meel laga gala arrinkaasi waanu garan weyne shareecadiina waanu ogno shareecaduna waxay tihi arrinkaa haddaa gashaan khatarteeda aakhirana idinkaa laydin weydiinaya ifkina leelleel baa ka qaadaysaano sida ka muuqata qodobada xeerkani waxaa waajibinaya tallaabooyin adag oo laga qaadayo dadka falalkani ku kaca su-aashan soo socota waxaan weydiiyey nafiise yuusuf maxamed agaasimaha fulinta ee dalada nagaad nafiisa inkastood ii sheegtay inay arrintan hormoodkahayd wasaaradda shaqogelinta ee arrimaha bulshadu haddana markaad eegto xeerkan dhibta inta ugu badan kufsigu waxa uu ku dhacaa haweenka muhiimad nocomaaba ugu fadhiyaa guud ahaan bulshada iyo gaar ahaan haweenka xeerkan ansixintiisu horta bulshada somalilan intay ka tira la-eg tahay aad bay usoo dhaweeyeen way ku faraxsan yihiin baarlamaanka somalilanna waan ugu hambalyeynayna runtii in ay waajibaadkoodii ka gurteen waxa uu bulshada u tarayaa yacnihii dad diinteena islaamka ayaabaan ogolayn yacnii tacdiyada ka dhacaya iyo falalka uu geysanayo bahda sharcigu sidee u aragtaa muhiimadda uu xeerkani leeyahay dadka maanta cidda ku farxaysa ee xeerkani wax weyn u tari doona waa dadka dhibanayaasha kufsigu ka soo gaadhay ee og in maqnaanshaha ama liidashada sharciga hadda jira uu waxyeello weyn u geysanaya in heli lahayn cadaalad wuxuu siinayaa cadaalad wuxuu u ballan qaadayaa magdhow wuxuuna xaqiijinayaa inay heli karaan meelay u ashkatoodaan oo qofkii dhibtooda u geystay ku farxay inuu dhibaato iyaga u geysta xabsi adag loogu bedeli doono hore waxaa u jiray qodobo loo cuskan jiray xukunka dadka ku kaca falalka kufsiga kuwaasoo ka mid ahaa xeerka ciqaabta haddaba xeerkani maxau kaga duwan yahay kuwii hore u jiray waa su-aal aad u muhiima waayo dad badan ba ufahmay somalilan in xeerka hore ulahayn weligeedba dembi buu ahaa kufsigu dadkan xabsiga waa loo diri jiray labada mashaakil ee jira waxaa marka koowaad qodobo kooban baa ka hadli jiray taasi dhibta koowaad bay ahayd dabadeedna garsoorka iyo booliiska iyo xeeraalinta dhibaata waxaa ka haysatay dembiyadu markay kala duwanaadaan say u ciqaabi lahaayeen ta labaadna may jirin in xeer si gaara uga hadlaya dadka isku daya inay dhexdhexaadiyeen tallaabada laga qaadayo taasina waxa labaad uu soo kordhinayo ayay ka mid noqonaysa waxa saddexaad uu soo kordhinaya waxa weeye kufsigu wuxuu ka mid yahay dunuubta aan sida caadiga lagu caddayn karin ee u baahan in nidaam caddaynadeedkooda uu yeesho xeer u gaara marka wuxuu samaynaya nidaamka caddaynta iyo dhegeysiga dacwadaha oo u gaara dacwadaha kufsigana uu sheegaya faahfaahin dheeraada marka wax wanaagsan buu kusoo kordhinaya oo dadka sharciga ka shaqeeya ee booliisku ka mid yahay wax weyn u tari doona hase haatee waxaa jira walaac la xidhiidha fulinta sharcigan haddiiba uu ka gudbo hanaanka uu marayo ee ansixinta oo ay harsan yihiin golaha guurtida somalilan ama aqalka sare ee baarlamaanka oo la horgeyn doono xeerkan toddobaadka u horeeya bisha saddexaad ee sanadkan oo ah wakhtiga ay dib u furmayo kalfadhiga golahaasi waxaana sharciyaqaanadu tilmaameen in waxtar kasta uu leeyahay xeerkan iyo kuwa lamidka ahi ay ku xidhan tahay hadba sida loo fuliyo iyadoo xeerkani uu dhaqangal noqonayo marka ansixiyaan golaha guurtidu islamarkaana uu saxeexo madaxweynuhu ururada bulshada ayaa iyaguna dhinacooda qaba baaqan markaa runtii bulshadu aad bay usoo dhaweysay waanay ku faraxsan tahay aad baanan ugu faraxsannahay
gebagabada maxaad soo jeedinaysaa weli hanaankiisa muu dhamaystirmin oo geedigii u socdo ansixintu maxaad soo jeedinaysaa kolley waxaan soo jeedinaynaa anagu dee waxa weeyaan xeerkan waxaa ka gudanaya in waajibaadkooda golayaashii sharci dejinta golihii horena wuu maray kii labaadna wuu marayaa marka kolley anaguna taageeradayadii halkii baan lasoo taaganahay golaha guurtidana waxaanu leenahay runtii waxaanu rajaynaynaa inay iyaguna waajibaadka waajibaadkiisa ka gudan doonaan barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa